أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhowaada dhegeystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon dowladda riddada masar ayaa wajahaysa fadeexad kadib markii saraakiil ka tirsan ciidankeeda lagu arkay iyaga oo ka howlgalaya saldhigyo sahyuuniyadda yuhuudda ka samaysatay dhulka muslimiinta falastiin faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaah lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silibiyadda kenya dowladda silibiyadda yuganda ayaa shaacisay in ciidankeeda ay kala baxayso soomaaliya kadib muddo ku dhow labaatan sano oo ay dulaan silibiyaha ku joogeen soomaaliya taliska kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ayaa wajahaya xaalad adag oo duruufaha dhanka dhaqaalaha iyo amniga ah maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan aqoon kororsiga u qabtay goobaha waxbarashada degmooyinka tieglow iyo waajid ee bakool
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaadaha taariikhdii hijiriguna ay tahay siddeedda bisha shacbaan kun afar boqol afartan iyo toddobo qodobadii warka duurnimo ugu doorka roona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan dowladda riddada masar ayaa wajahaysa fadeexad kadib markii saraakiil ka tirsan ciidankeeda lagu arkay iyagoo ka howlgalaya saldhigyo sahyuuniyadda yuhuudda ay ka samaysatay dhulka muslimiinta falastiin yaasir maxamed ayaa warbixinta warkan eegaya
taliska dhexe ee militariga dowladda saliibiyadda maraykanka ayaa baahiyey sawirro muujinaya saraakiil ka tirsan ciidamada riddada masar oo ku sugan xarun uu maraykanku ku leeyahay magaalada kiryad jaad oo ka mid ah dhulka uu xoogga ku haysto maamulka sahaayinadu arrintaani ayaa dhalisay fadeexad aad u foolxun oo sababtay in maamulka riddada ee qaahira uu falcelin deg deg ah ka sameeyo isagoo doonaya inuu ku qariyo ceebahaasi dul hooganaya ee bannaanka u soo baxay sida lagu sheegay warbixin ay daabacday warbaahinta defense security asia sawiradan oo markii dambe si deg deg ah loo tirtiray ayaa ahaa caddayntii ugu horreysay oo si fagaara ah loo arko saraakiil masaari ah oo ka howlgala xarun ku taalla gudaha dhulka ay xoogga ku haysata yuhuudda taasoo muujinaysa wadashaqaynta hoose ee ka dhexaysa masar maraykanka iyo sahaayanada ee la xidhiirta xaaladda dhulka falastiin gaar ahaan marinka khaza warbixintu waxay sheegaysaa in masar ay si deg deg ah uga codsatay maraykanka in la tirtiro muuqaaladaasi kadib markii ay walaac ka muujisay in sawiradu ay abuuraan aragtiyo ka dhan ah maamulka riddada ee cabdifataax asiisi taasoo saameyn ku yeelan karta shacabka masar iyo guud ahaan shucuubta dalalka carabta hoggaanka dowladda riddada masar ayaa inta badan ku dadaalaa inuu qariyo ama uu ka fogaado in si muuqato loo muujiyo iskaashiga ciidan ee uu la leeyahay yuhuudda dhacdadani ayaa mar kale iftiimisay in iskaashiga amni ee maamulka yuhuudda uu la leeyahay dowlado badan oo riddada carabta ah uu yahay mid jira oo qoto dheer kaasoo inta badan laga qariyo guud ahaan bulshada muslimiinta mahadsanid yaasir faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allaha lagu gaarsiiyey howlgallo ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga silibiyadda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa la beegsadeen goob ay ku qayilayeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ku taala gudaha degmada cudur ee wilaayada bakool laba murtad ayaa la tilmaamay inay ku dhaawacmeen halkaasi dhanka kale wilaayada shabeellada dhexe dagaalno u dhexeeya ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka riddada ayaa shalay waxay ka dhaceen duleedka degmada warshiiq ee shabeellada dhexe dagaaladaas waxaa lagu jabiyey murtadiinta iyagoo lagu dilay shan askari oo ka tirsan maleeshiyaadka riddada halka lagu dhaawacay saddex kale dhanka kale gobolka gaarisa ee ciidamada mujaahidiinta waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee magaalada walmareer isla gobolka gaarisa ee ku hoos jira gumaysiga kufaarta kenya dhaawac waa laba askari oo kufaarta kenya ka mid ah xeradana dab xogan ayaa ka kacay inta dagaalka uu socday dowladda silibiyadda yuganda ayaa shaacisay in ciidankeeda ay kala baxaysa soomaaliya kadib muddo ku dhow labaatan sano oo ay duulaan silibiya ku joogeen soomaaliya haddaba warbixinta warkan waxaa inoo haya walaalka marwaan maxamed taliyaha ciidamada dalka Uganda gaalka lagu magacaabo Muhuzi ahna wiilka uu dhalay madaxweynaha dowladda Uganda Yoweri Museveni ayaa sheegay inay dhaqsi uga baxayaan Soomaaliya oo muddo sanado ah ay ku sugnaayeen qoraal loo ku soo qoray bartiisa X ayuu ku yidhi sidan kadib sagaal iyo toban sano aan ku sugnayn Soomaaliya waxa aan damacsannahay inaan ciidankeena si buuxda ugala baxno dalkaasi goodhow dowladda siliibiyadda uganda ayaa qayb ka ah taliska ciidamada kufaarta afrikaanta ee duulaanka ku jooga soomaaliya muddo ku dhow labaatan sano kuwaas oo dhibaatooyin badan u geystay shacabka muslimka ee soomaaliyeed taliska ciidamada kufaarta ee soomaaliya ku sugan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay ka cabanayay inay soo wajahday dhaqaal la'aan baasan kadib markii dowladaha reer galbeedka iyo maraykanka ay joojiyeen dhaqaalaha ay ku bixinayeen ciidankaasi dowladda siliibiyadda maraykanka ayaa horey u sheegtay inay joojisay in dhaqaalo kale ay ku bixiyaan ciidamada afrikaanta ah ee ku sugan soomaaliya taasoo ay walaac xoogan ka muujiyeen dowladaha afrikaanta ee ciidamada ay ka joogaan soomaaliya hadalka ka soo baxay dowladda uganda ayaa imaanaya xilli ciidamadaasi ay ku dhigbixeen howlgallada mujaahidiinta ee lagula beegsanayo goobaha ay soomaaliya ka joogaan taasoo ay u sii dheer tahay in laga jaranayo dhaqaalihii ay ku heli jireen duulaanka ay soomaaliya ku joogaan waad mahadsantahay marwan taliska kufaarta afrikaanta ee soomaaliya ayaa wajahaya xaalad adag oo duruufaha dhanka dhaqaalaha iyo amniga ah sida lagu sheegay warbixin uu inoo soo jeedinayo walaalka cismaan axmed duubow muddo laba sano ah oo ay wadahadallo adag socdeen kaas oo ku saabsanaa maalgelinta dagaalka saliibiga ah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya loona soo wakiishay calooshood u shaqaystayaasha midooda gaalada afrika ayay warbixintu sheegtay in ugu dambeyn uu soo afjarmayo waxaa hubaal ah in ay howlgalka kaga tagi doonaan farqi weyn oo dhanka maaliyadda ah ayay tiri warbixintu iyadoo cuskanaysa kulan looga hadlayay dhaqaale la'aanta uu wajahaya howlgalkan oo ku dhowaad afar bilood ka hor ka qabsoomay magaalada new york ee dalka maraykanka kuna soo idlaaday iyadoo haba yaraatee aan la samaynin wax ballanqaadyo ah oo la taaban karo warbixintu waxay xustay in howlgalka midowda gaalada afrika uu si toos ah soomaaliya kaga bilowday labada kun iyo toddobadii balse iska caabin aadu xooggan uu kala kulmay mujaahidiinta al-shabaab howlgalladu waxay noqdeen kuwa hoos u dhacay oo soo gaabinayay marba marka ka dambaysa taasoo sababtay in mudnaanta maalgeliyaashuna ay isbaddesho dhaqaalihii lagu waday howlgalka ayaa si tartiib ah isku soo dhimayey tan iyo markii calooshoodu shaqaystayaashu ay xaaladdu ku xumaatay islamarkaana ay ku soo koobmeen xeriyihii ay ku lahaayeen qaar ka mid ah gobollada dalka soomaaliya hay-adda international beas institute oo marka lasoo gaabiyo magaceeda loo yaqaano i b i ayaa waxa ay ka shanqarisay in wadahadallo adag oo ku saabsan maalgelinta eusom ay socdeen tan iyo sannadkii labakunsaddexiyolabaatanki iyadoo midowda gaalada afrika uu qoondadii ugu dambeysay ee uu soo bandhigay ay ahayd in howlgalka uu u baahan yahay boqol sagaashan iyo lix milyan oo dollar sannadkii labakunshaniyolabaatan xoguhu waxay tilmaamayaan in midowda yurub oo taariikhda inta badan dabooli jiray gunnooyinkan uu sannadkii laba kun laba iyo labaatan shaaciyey in uu si weyn u dhimayo lacagahaasi taas oo ka turjumaysa isbeddelka ku yimid midowda yurub iyo walaaca laga qabo waxtarka midowda afrika waxaa iyagana natiijalaan ku soo dhammaaday dadaallo uu midowda yurub oo taageero ka helayay midowda gaalada afrika uu ku doonayey inuu ku meelmariyo qaraarka laba kun toddoba boqol toban iyo sagaal ee ururgaaleedka qaramada midoobay si loo maalgeliyo howlgalka balse qaraarkaasi ayaa fashilmay kadib markii maraykanka uu ganafka ku dhuftay golaha ammaankuna uu ku guuldarraystay in uu gaaro isfahan buuxa ayna adkaato in la qaato go'aan rasmi ah munaasabad lagu yaboohayay dhaqaalo cusub oo ay si wada jira u qabteen urur gaaleedka midowda afrika qaramada midoobay iyo kooxda riddada soomaaliya iyo dowladda ingiriiska ayaa qabsoontay shan iyo labaatankii bishii sagaalaad ee laba kun shan iyo labaatan lamana helin ballanqaadyo rasmi ah oo buuxin karay dhaqaale la'aanta jirta halkii laga filayey in sannadkii laba kun shan iyo labaatan la daboolo miisaaniyaddiisii ahayd kun sagaashan iyo lix milyan oo dollar ayaa ballanqaadyadii la sameeyey markii la isku geeyey waxay noqotay afartan iyo siddeed dhibic lix milyan oo dollar taasoo aad uga hoosaysa lacagihii calooshoodu shaqaystayaashu naawilayeen inay helaan laba kun shan iyo labaatan warbixintu waxay sheegtay in khilaaf u dhexeeya midowda gaalada afrika kooxda riddada soomaaliya iyo midowda gaalada yurub oo ku saabsan qowndeenta iyo qarashaadka uu sii cakiray xaaladda iyadoona arrinkaasi uu sababay in ciidamada gaalada kufaarta afrikaantu aysan helin ballanqaadyadii loo sameeyey laba kun shan iyo labaatan taas oo sii kordhinaysa deemihii hore oo aan ilaayo hadda la siinin oo gaaraya sagaashan iyo saddex dhibic sagaal milyan caqabadaha maaliyeed ee howlgalka ayay warbixintu sheegtay inay sii xumaanayeen kadib markii la dhimay taageerada saadka ee xafiiska qaramada midoobay ee unsos inkastoo xafiiskani uu lahaa miisaaniyad dhan shan boqol soddon iyo toddoba milyan laba kun shan iyo labaatan ilaa iyo laba kun lix iyo labaatan oo dabooli jirtay shidaalka raashiinka duulimaadyada iyo kaabayaasha iyadoona bishii sideedaad ee laba kun shan iyo labaatan dowladda siliibyad ee maraykankana ay baajisay ku dhowaad boqolkiiba shan iyo labaatan lacagihii ay bixin jirtay haddaba maxaa ka mid ah saamaynta deg deg ah ee caqabadahani yeelan doonaan ayuu wargeyska ciwaan gaar ah kaga dhigay warbixintiisa maadaama aanay jirin ayay tidhi warbixintu wax deeq lacageed ah oo loo ballan qaaday eusom sannadka laba kun lix iyo labaatan waxay u badan tahay ayay tidhi in dhaqaale la'aantu ay saameyn xun ku yeelato xaaladda amni ee kooxda riddada soomaaliya farqiga maaliyadeed ayaa sidoo kale u badan in uu sii adkaado caqabadaha howlgalka gunnada dhabta ah ee uu helayo askari kasta inkastoo ay yar tahay in la helo gunno dhammaystiran ayay qasab noqon doontaa ayay tidhi inay sii yaraadaan waxa la helayo waxaa kale oo sii kordhaya caqabadaha ka taagan iswaafaq la'aanta tirada ciidamada saadka iyo kaabayaasha dhaqaale oo sii xumaanaya ayaa iyagana ka dhigaya saldhigyada saliibiyiinta ee yusom kuwa u nugul weerarada mujaahidiinta al-shabaab maadaama uu howlgalkii saliibiga ahaa ee lagu soo qaaday soomaaliya uu fashilmay islamarkaana ciidamada ee yusom ay xaalad khatara ku jiraan waxaa suuragal ah ayay tidhi hay-adda i b i in mustaqbalka dhow ay dhici doonaan saddex arrimood oo kale ah kow in howlgalka la yareeyo laguna bedelo heshiisyo labageesood ah oo ay wada galaan kooxda riddada soomaaliya iyo dalalka deriska la ah soomaaliya sida kenya iyo etoobiya labo in la abuuro qaab dhismeed ka jaban kan hadda jira oo midowda afrika maamulo inkastoo tallaabadaasi ay yareen karto xiisadda dalalka soo dira ciidamada ku sugan dalka soomaaliya iyo in howlgalka ee yuusom loo bedelo mid u gogol xaara wadahadal lala galo mujaahidiinta al-shabaab tallaabadaas oo hay-ad gaaleedkani ay ku sifaysay hadaf cad oo mustaqbal ah ugu dambeyn warbixintu waxay ka shanqarisay in dhibaatada haysata ciidamada kufaarta afrikaanta aysan ahayn oo keliya mid dhaqaale balse sidoo kale ay ka mid tahay dhanka hadafka iyo jihada howlgalka maadaama dagaalkii muddada labaatanka sano socday aan looga adkaanin mujaahidiinta al-shabaab nuxurka xogta ay soo gudbisay hay-addani ayaa waxaa sidoo kale ka hadlay kooxda riddada soomaaliya wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee kooxda riddada soomaaliya ayaa maalmo ka hor waraysi uu siiyey mid ka mid ah wargeysyada carabta ku qiray inay wajahayaan caqabado xooggan oo isugu jira dhanka amniga dhaqaalaha iyo siyaasadda islamarkaana ay socdaan dhaqdhaqaaqyo xooggan oo ay wadaan mujaahidiinta al-shabaab ugu dambeyn hay-adda international peace institute oo warbixinteeda ku soo bandhigtay mareegteedada global ayaa soo jeedisay iyada oo dhowraysa badqabka ciidamada kufaarta afrikaanta in la sahmiyo hab cusub oo ay ku jirto in ciidanka loo isticmaalo sidii looga gogol xaari lahaa xal siyaasadeed iyo mid wada hadal maadaama awooddoodii militari ay fashilintay waad mahadsantahay walaalka maktabka tarbiyadii tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tartan aqoon kororsi a u qabtay goobaha waxbarashada degmooyinka tiyeglow iyo waajid xasan cabdiraxmaan abu xasan ayaa faahfaahinaya hadde tartan hoob la gala qololay badayaas insha allahu tacaala sunnada ilaahay basaaska dareersati marka may waxaan balyalana waanu bogaadiyaana degmada waajid markii ugu horreysay ayay wilaayada islaamiga ee bakool marti gelisay tartan xiise badan oo uu soo qabanqaabiyey maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo saameyn weyn ku yeeshay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada waxaa tartankan uu u dhexeeyey oo loo qabtay labada degmo ee kala ah tieglow iyo waajid oo ka mid ah degmooyinka wilaayada bakool degmada waajid waxaa matalayay deegaanada ceelansaar iyo buurdhuxun leh kuwaasoo ay u tartamayeen arday loo soo xuray oo ka mid a ardayda dhigata dugsiyada hoose dhexe ee deegaanadaas waxay ardaydan soo galeen safaro dhaadheer si ay ula tartamaan ardayda wax ka dhigata dugsiyada hoose dhexe ee degmada tieglow tartan jilbaha loo aastay oo muddo lagu hardamayay kadib waxay guusha raacday ardaydii u tartamaysay degmada waajid kuwaas oo laba jibaar kaga badiyey ardaydii matalaysay degmada tieglow guusha ayaana noqotay mid looga dabaaldegay inta badan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada xaflad sihir sare loo soo agaasimay goobjoogna ay ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee bakool guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab culummo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale oo ka dhacday deegaanka buurdhuxun leh ayaa lagu soo dhoweeyey laguna abaalmariyey ardaydii guusha soo qaaday ee matalaysay degmada waajid kuwaasoo wilaayadu ay siisay abaalmarin lacageed oo qaaliya mid ka mida guddigii ka socday maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in intii wilaayada ay joogeen ay tartanno u qabteen dhammaan iskuulaadka nidaamiga ee hoostaga maktabka balse tartanadaasi lagu soo gebagabeeyey tartanka loo qabtay degmooyinka waajid iyo tieglow midda koowaad musaabaqaad mu'asasaadka tacliimiga fii maa baynahum loo qabanay iskuulladii oo kale wiilalii gabdho lagu tartansiinaya mu'asasaadka tacliimiga sida alxikma oo kale dhexdooda la tartansiinaya xitaa rawdooyinka marka musaabaqaadkaas waxa ay musaabaqaad iskuullada ku eg dumuuxii intaaba uu ka sii kacay markaaynu aragnay siday u heelan yihiin reer bakool tacliintan ugu soo jeedaan waxaa dhahnay keliya tartankiisa yaanan magaalo lagu ekeynine heer gobol tartan heer gobol bal ka warama degmada waajid dugsiyada hoose dhexe ku yaalo iyo degmada tiyeglow dugsiyada hoose dhexe ku yaalo yaa musaabaqa loo sameeyey ee mawaadaasoo dhan ku tartamayaan sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo ka hadlay munaasabadda ayaa soo dhoweeyey ardaydii guusha ay raacday isagoona fariin u diray degmooyinka kale ee wilaayada islamarkaana u sheegay inay sii diyaargaroobaan iyagana mar un ay geli doonaan tartankan la mid ah hadduu alla idmo waa xaflad gebagabaah musaabaqa kudhiidi may waa degmada tiyoglow oo galan lamada degmo waajid iyo tiyoglow way ka tartamaan degmooyinka kale insha allah xudur iyo rabdhuur iyoona dhiminyin iyoona guntugu dhuugsadaan ee lafadeen insha allahu tacaala lamadaas degmiya laka bilaawi maadaama yo hadda dugsa hoose dhexe lahaayan marka insha allahu tacaala haddii ilaahay ogolaado meelaasana kusii wada doon insha allahu tacaala eed iyo eedaanan ka faraxsagna hadee tartan hoobla gala qololay badayaas insha allahu tacaala sunud ilaahay basaaska dareersati marka mayo hambalyalana waanu bogaadiyaan degmada waajid guuliyaha hooyan jazakum allahu khayra jazaa walana insha allahu tacaala ugu dambeyn maktabka tarbiyada iyo tacliinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shahaadooyin sharaf isugu jira laba qeybood guddoonsiiyey shakhsiyaad ay sheegeen inay la shaqeeyeen muddadii ay kormeerka ku marayeen degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool يسر إدارة مكتب التربية والتعليم لحركة شباب المجاهدين أن تمنح وسام الشرف والتقدير للأخ الفاضل الشيخ عثمان أبو عبد الرحمن والي ولاية بكول الإسلامية قفك غور لسنا ووالي ولاية بكول الإسلامية وحان لسنا شهادة شكر والتقدير وجهود كبحيي هرمارين وحبرشة الموقتة ونانتك موقتة ولاية بكول midda labaad waxaa la siin doonaa waa mas-uul ka mid a mas-uuliyiinta maktabu dacwati ila allah يسر إدارة مكتب التربية والتعليم لحركة الشباب المجاهدين أن تمنح وسام الشرف والتقدير للأخ الفاضل الشيخ آدم جابو مسؤول مكتب الدعوة إلى الله لولاية بكول الإسلامية وحشرفنا مركنا شهادة سينو شهادة الشكر والتقدير للأخ الفاضل حسن عبد الرحمن محمود أبو حسان مراسل من إذاعة أندلس الإسلامية أهلا وسهلا ومرحبا بك tartankan ayaa noqonaya kii ugu horreeyay noociisa oo kale ee lagu qabto wilaayada islaamiga ee bakool waxayna arrintan farxad gelinaysaa wilaayada iyo bulshadeeda oo isku duuban degmada waajid dugsiyada hoose dhexe ku yaalo iyo degmada tiyeglow dugsiyada hoose dhexe ku yaalo yaa musaabaqa loo sameeyey walaalaha muslimiinta ah ee hawada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhegaysanayseen idaacadda islaamiga landalos xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegeysiga warkayaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysan waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh